dabkan oo ahaa mid aad u xoogan islamarkaana waxa uu ka kacay degmada howlwadaag gaar ahaan xaafado kuran ah oo ay degan yihiin dad barakacyaal ah dabkan ka kacay xaafadda ay degan yihiin barakacyaalka ayaa ka dhashay koronto sidoo kale dabkan ayaa saameeyey ku dhowaad toban guri oo ku yaala xaafadda kuwaas oo gebi ahaantooda basbeelay qaar ka mid ah bulshada dhibaatada soo gaartay oo la hadlay saxaafadda ayaa ka warbixiyey dhibaatada ku dhacday iyo khasaaraha u geystay dabka gurigan aan deganahay iyo dariskayga waxaan ahaan u malaynayaa lix qof lix qoys mana lix qoysaan nahay lixdaas qoys waxa waaye dabkuna soo gaaray ilmahaygu gurigaa ku qufulnaayeen anuguna bakaaraan shaqa u aaday alxamdulilah rabbi ilaahay ow adaa mahaddaas iska leh alxamdulilah shukri ilmahayga saddex cunug oo isku xigta midda u weyn oo shan jir yahay ayaan ku xidhay guriga dhexdiisa asaan ka tegay anoo baarubax joogaa layidhi gurigaaga waa gubtay ilmahaygana way gubteen ilaahay waa ka igu guuleeyey alxamdulilah shukri dariskaygaa iisoo gurmaday walaalahay baa iisoo gurmada dariskayga ah ilmihii waa iiga baxeen waa laygaga bixiyey cida darisaoo kale layguu galaamiga lay dhigay xataa maanta an lugaa ka gubtay intaa islaa ilmay risubday cunugii umul oo walaasha dhasho oo lagu soo qalay sariirta soo saaran sariirta dhan ku soo damay oo cunugiis anay la dhashtay oo hawiir walaashay dhashaa hawiir u ahay intaa ilmo kale soo badbaadi oo isdhahaayo aa cunugii oo waxaa arkay sariirta ku soo duntay sariirta dhinac markay gartay cunugii oo sariirta ku wala caadaayay dhinac u soo digi raba aa arkay cunugii daa tafay marka taleefon meel ii yaalaa daf waalo orda banaanka markii ilmihii waxay ula baxneen gurigi naab nugu dumi ma aabe wax ma haysto hooyo wax ma haysto si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ku soo badanaya dabka ka kacaya xaafadaha dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale uu dabkaga kacay degmada hiliwaa ee magaalada muqdisho kaas oo geystay khasaare kala duwan